dowladda soomaaliya ayaa ka dalbatay golaha amniga ee qaramada midoobay oo maanta kulmaya in ay qaado cunaqabataynta saaran dalka soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa haatan waxay yeelanayaan shir ay uga hadlayaan arrimaha soomaaliya haddaba wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa v o eda u sheegay in cunaqabataynta saaran ay ciidamada dowladda ka hor taagan tahay sugidda amniga guud ee soomaaliya wasiirku waxaa oo kaleu sheegay inaysan dowladda soomaaliya la socon hub ka yimaada dalka iiraan ee lagu xusay warbixin ka soo baxday guddiga qaramada midoobay ee kormeerada cunaqabataynta hubka ee soomaaliya iyo eritereya falastiin axmed iimaan ayaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ka wareysatay cunaqabataynta hubka ee ay dalbanayaan in la qaado cunaqabateynkaas soomaaliya waxaa la saaray wakti ay dowladdii dhexe soomaaliya burburtay oo aanay dowlad jirin oo dalkana markaasi civil war oo culus uu ka jiray oo hub badan ay dadku ka tartamayeen inay soo geliyaan oo marxaladaas ayay ahayd marxaladii lagu saaray maantana way ka duwan tahay marxaladda runtii soomaaliya waxaa mar kale u dhismay dowlad rasmi ah oo la aqoonsan yahay oo sharci ku dhisan oo ayna la dagaalamayso maaragta argagaxiso caalami ah oo loona baahan yahay inay awood u hesho inay ciidankeeda dib u dhisto marka dhibaatooyin badan ayuu ku hayaa waxaana ka mid ah inaanay dowladda xataa aanay maaragtay loo ogoleen in uniformka ciidamada xirtaan iyo buuladkooda xataa inay inay keensato inaan loo ogoleen oo maaragtay uu ka hortaagan yahay inu inay ka hortaagan yahay inay ciidamadeenu ay maaragtay helaan qalabka ay u baahan yihiin ay dagaalka kula galaan nimanka argagixisada ah marka runtii dhibaatooyin badan ayuu ku haya xagga horumarka amnigana iyo xasilo xasoocelinta nabadgelyada iyo xasiloonida dalkana dhibaatadaas ay way saameyneysayo way oo dhibaatadaas bay ku haysaa cunaqabateynta hubka ee la saaray soomaaliya dowladda runtii tan iyo intii lasoo doortay madaxweynaha waxaan waxay aada xoogga u saartay in cunaqabateyntaasi laga qaado dowladda soomaaliya si ay ciidamadeena awood uga helaan inay ay maaragtay dalka amnigiisana sugaan ayna la dagaalamaan argagixisada caalamiga ee joogta maanta soomaaliya marka runtii faa-iidooyin badan bay noo keenaysaa hubkaas cunaqabateyntaas haddii laga qaado dowladda soomaaliya oo ay ka mid tahay inay awood u hesho dowladda inay maaragtay ciidamadeeda dib u dhisto ay taakureenta ay u baahan yihiin ay u hesho cunaqabateynta maraykanku inkastuu ogolaaday in laga qaado soomaaliya laakiin waxaa jira in wadamada britain iyo faransiisku ay diidan yihiin wax wada hadallaa oo aad dowladahaas kula jirtaan si go-aankiinaas ay ugu qancaan in la idinka qaado cunaqabateynta oo aad tallaabooyinood qaadaysaan ma jirtaa dowlado fara badan ayaa ogol oo runtii ololana ugu jira in soomaaliya laga qaado cunaqabateyntaas hubka ee hore loo saaray marka waxaana ugu horey sidaas eete maraykanka iyo maaragtay hawliyaha guud ee qaramada midoobay oo isna sidoo kale aada u taageeray in cunaqabateyntaas la qaado dowladaha ingiriiska iyo faransiiskana runtii madaxdooda gaar ahaan ingiriiska waa las arkay aada bayna maaragtay arrintaasi waa u fahamsan yihiin dhibaatada ay ku hayso soomaaliya waxaana rajeyneynaa in maaragtay ay taageeraan marka la horkeeno golaha amniga ee qaramada midoobey bisha maars ee soo socota waa mahadsanta wasiir n waxaa jirta wasiir dhinaca kalena in guddiga kormeeraaya cunaqabateynta hubka ee soomaaliya ay sheegeen in iiraan ay hub soo geliso wadamo ay soomaaliya ka mid tahay maxaad adinku dowlad ahaan kala socotaan eedahaas eedaas haddii soomaaliya loo soo jeediyey inay ka hesho kaalmo military dalka iiraan waa eed aan waxba ka jirin aniga aniga markaan taas leeyahay runtii waxaan ugu jeedaa xagga dhanka dowladdan ka hadlaya runtii oo kama hadlayo inay meelo kale ay hub soo gaarsiiyaan mana ogin hadda arrintaasi iiraan hadda korna laguma sheegin intaan anaga ogeen inay hub soomaaliya soo geliso hadday noqon lahayd dhanka dowladda ama hadday noqon lahayd kooxa argagixisada ee dagaalka ay soomaaliya kula jiraan marka runtii riboorkaas aada sheegayso ma arkin aniga xog badanna kama hayo laakiin waxaan ogahay xagga dowladda inaanay wax u baakeelin dowladda iiraan wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo uu khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu warameeyey waryaheena falastiin axmed iimaan